الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قدر منذ culimmada sharafta badan iyo mujaahidiinta daacadda u ah diinta allaah iyo dhammaan ka soo qaybgalayaasha kulankan ugu horrayn waxaan leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxaan dhammaantiin idinkugu hambalyaynayaa guushan weyn idinka iyo muslimiinta oo dhammina waxaan ugu hambalyaynayaa fatxigan iyo guushan allana waxaan weyddiisanaynaa inuu mujaahidiinta ka aqbalo nafuurka ay sameeyeen dhammaan muslimiinta shahiidayna allaha ka aqbalo shahaadadooda allaha idinka aqbalo dadaallada aad bixiseen iyo dadaal weliba uu bixiyey qof kasta oo muqlis ah oo dadaalkiisa ku bixiya sidii aan u heli lahayn xorriyaddan aan alla weyddiisanayno inuu noo joogteeyo waxaan alla weyddiisanaynaa in maalinkan uu ka dhigo maalin guul fatxi iyo mid baraka leh oo sabab u noqdaa inay muslimiintu badbaadaan sidaba uu alle uga xoreeyey muslimiinta afghanistaan maalinkan dulmiga gaalada iyo gumaysigooda ayaan alle u weyddiisanaynaa in muslimiinta caalamka oo dhammi ka xoreeyo dulmiga gaalada iyo xadgudubkooda si la mida sida uu alle u guuleeyey muslimiinta afghanistaan ayaan allaah weyddiisanaynaa inuu u guuleeyo dhammaan muslimiinta meel kastooo ay dunida ka joogaan walaalaha sharafta badan in cadowga laga xoroobo dhabtii waa nimco weyn oo alla na siiyey waxaana waajib nagu ah inaan dhowrno nimcadaas ilaalinta nimcadana waxay ku imaanaysaa in marka hore alle looga mahad celiyo nimcada isagana la qaabilo marka raadiya raalligelinta allaah iskana ilaaliya wax weliba oo carro gelin kara sharciga allana ku soo dabaala dalka waajibaadka ugu weyn ee naga saaran waa inaan hirgelinno shareecada islaamka oo aan u adeegno diinta allaah maanta oo kale alla wuu noo hiiliyey guushana wuuna siiyey marka waxaa waajib nagu ah inaan gudanno xuquuqda uu alle nagu leeyahay oo aan ugu mahadinno sida uu noogu isxaanfalay waxaa sidoo kale waajib nagu ah inaan ka fogaanno inaan caragelinna allaah subxaanahu wa tacaala waa inaan noqonnaa dad oofiya ballankii ay allaah la galeen sida buu alle noogu dhabeeyey yaboohiisa ahaa haddii aad alle u gargaartaan isagana wuu idiin gargaarayaa waxaa waajib nagu ah inaan u gargaarno diinta allaah sidaba uu allaah inoogu gargaaray waa inaan daacad u noqonnaa allaah oo aan marnaba ka tegin diintiisa walaalayaal mas-uuliyaddana saaran waa inaan diinta islaamka ku dhaqannaa ilaa aan ka dhimanayno tani waa mas-uuliyaddanna saaran mana ahan mas-uuliyad kumeel gaar ah intaba aan nool nahay waxaan shareecada islaamka ku maamuli doonnaa nolosheenna iyo dadka kale alle waxaan weyddiisanaynaa inuuna hanuuniyo hanuunka dadka kalena uu sabab inooga dhigo uunana hagaajiyo hagaagga dadka kalena uu sabab inooga dhigo sababna inooga dhigo islaaxa addoommada allaah allana waxaan weyddiisanaynaa inuu noo daa'imo xornimadan
لدينا تجارب في أفغانستان عندما قدم المجاهدون تضحيات في عهد الاحتلال السوفيتي فتقبل الله تضحياتهم وأكرم المجاهدين بالفوز فهزموا القوات السوفيتية مقابل دمائهم وأرواحهم فالله يأتي walaalayaal dhabtii wuxuu jihaadka iyo halganku ahaa mid guulaystay waxaan leennahay tajaarub hore oo ah xilligii ay mujaahidiintu nafhur badan sameeyeen markii dagaalka lagula jiray midowgii soofiyeed guul ayuuna ku soo idlaaday halgankaas allaha aqbalo nafurka ay mujaahidiintu sameeyeen waxay jebiyeen midowgii soofiyeed iyagoo bixiye naftooda iyo dhiiggooda sideedaba allaah wuxuu farajka keenaa culayska kadib laakiin markii uu farajku yimid dhabbihii ayaa isbeddelay xaaladdiina xaalad kale ayay isku baddashay in badan way dhacdaa in qofku uu ku guulaysto imtixaanka culaysyada laakiin aanu ku guulaysan imtixaanka guusha qofkana way dhacdaa in guusha imtixaan looga dhigo ka dibna uu fashilmo alle nagama dhiga eh alle wuxuuna siiyey tawfiiq ku timid fadligiisa dadkuna nafuur badan ayay bixiyeen imtixaankii culayskana waxaan ka soo baxnay annagoo guulaysannay allana waxaan weyddiisanaynaa in imtixaanka guusha uu noogu dhammeeyo guul iyo tawfiiq alxamdulilaah ilaa hadda waxaan ku jirnaa xaalad wanaagsan allana raalli ayaan ka nahay isagana waxaan weyddiisanaynaa inuu raalli naga noqdo nidaamka islaamiga ah waa nidaam sharci oo talada gacanta ku haya xilligan xuquuqda muslimiintana waxay ku dhowrsan tahay harka maamulkan nabad amni iyo barwaaqo ayaana ka jira dalkeenna maantana waxaan ku naaloonaynaa amniga ka jira guud ahaan afghanistaan alle khayr ha ku abaalmariyo dhammaan mujaahidiinta amniga iyo nabadda ku soo dabaalay afghanistaan iyaga ayaa ah sababta muuqata laakiin sida xaqiiqada ah amnigan waxaa keenay allah subxaanahu wa tacaala alla ayaan uga mahadinaynaa nimcadan ilaahay baana ku mahadsan oo waxaa dadaal ballaaran lagu bixinayaa hirgelinta shareecada islaamka maamulka islaamiguna maalinba maalinta ka dambaysa wuu sii xoogaysanayaa waxaan ka codsanaynaa dhammaan walaalaha mujaahidiinta iyo muslimiinta inaysan fududaysan gudashada waajibaadka saaran maxaa yeelay xornimadan aan gaarnay waxaan ku weyn karnaa dayacaad aan samayno suuragal ma aha inaad dhoohano noqoto feejignow oo ilaali xuduudaha shareecada islaamka qalbiga yuusan idinka gelin jacaylka adduunyada xilalka iyo sumcadda ha ku tartamina adduunyada iyo inaad heshaan xilalka sidaba kuwa idinka horreeyey ugu tartameen oo markaa kadib u dagaalameen mid welibana uu koox gaara u samaystay waxaana bilowday qoomiyad gobollaysi iyo colaad mid kasta oo ka mid ahna wuxuu samaystay xukuumad isaga u gaara ka fogaada dhammaan arrimahaas xidhiirka idinka dhexeeyana xoojiya dhexdiinnana isku dabacsanaada oo isku tura maxaa yeelay taasi waxaad ku helaysaan raalli aanshiha allaah iyo shacabkiinna ha ka dhiganin kalgacalka iyo colaadda mid ku tirsan qaraabnimada allah wuxuu ku yidhi mid ka mida ambiyadiisa kama mid ahan ahalkaaga markii uu wiilkiisu fasahaaday oo uu ka baxay daacada allaah dadka aan gacal ka dhiganayno waa owliyada uu alle raalli ka noqday cadowgeenna waa cadowga diinta islaamka arrintan ah in qofka alle dartii wax u xidhiiriyo alle dartii wax u gooyo alla dartii wax u jeclaado alla dartiina wax u naco waa darajaadka iimaanka midka ugu sarreeya ee ku dadaala in tilmaantaas la idinka helo tallaabo welibana alla dartii u qaada diinka allaahna ku jaangooya naftiina ka dhowra jacaylka awoodda iyo sumcadda kana fogaada jacaylka qowmiyadda mana bannaana in dhexdiinna laga dareemo isku soo dhowaanshiyo ku dhisan qowmiyad iyo deegaan oo sax ma ahan inaad tidhaahdaan qofkan wuxuu ka soo jeedaa waqooyiga koonfurta ama bariga iyo galbeedka afkaarta ah kani waa farrisi kani waa bashtuuni kani waa daajiki kani waa osbaki kanina waa baluushi waa inaan dhexdiinna marnaba lagu arkin u fiirsada halbeegga wanaagga waa islaamka iyo allakacabsiga oo keliya ee islaamka iyo taqwada ka dhigtaa halbeegga aad ku jaangoonaysaan xidhiiradiinna walaaltinimada dhexdiinna ahna ilaaliya sidaba uu allaah idinku amray aayadda odhanaysa innama almu'minuuna ikhwa haddii aad sidaas ahaataan oo aad ku sugnaataan shareecada islaamka alle wuu baaqi yeeli doonaa maamulkan aadna mas-uuliyad isaga saara hirgelinta nidaamka islaamiga ah oo ka dhaqangeliya guryihiinna tuulooyinkiinna naftiinna asxaabtiinna iyo ehelkiinna isku daya inaad xaqiijisaan cadaaladda maxaa yeelay waa arrin muhiim ah hana hilmaamina in marka hore aad amarka allaah ku dabaqdaan naftiinna kadibna ehelkiinna iyo qaraabadiinna fulinta xukunka allaah ha ku kala duwina kan faqiirka ah iyo kan hodanka ah cadaaladna ka sameeya fulinta xukunnada shareecada culimmada mujaahidiinta qudaadda iyo dhammaan ka soo qaybgalayaasha kulanka haddii nidaamkan islaamiga uu hirgeliyo cadaaladda dadkana cadaalad ku maamulo ogaada inuu sii jiri doono maamulkan ilaa qiyaamaha haddiise cadaalad laga waayo wuu tirtirmi doonaa maamulkan marka laga hadlayo xukunka shareecada islaamka ma jiro farqi u dhexeeya qofka hodanka ah iyo kan faqiirka ah haddii uu dulmi u dhaco lana waayo qof inkira wuu suuli doonaa maamulkan haddii tallaabo weliba oo la qaato ay ku imaanayso weji iyo ergo lana dayaco dadka fuqarada ah oo kuwa xoogga leh iyo dadka ergada ay ka timid la hormariyo caddaaladdu way burburaysaa mana sii jirayo nidaamkan oo wuu burburi doonaa marka juhdigiinna oo dhammi isugu geeya inaad u adeegtaan fuqarada oo dabcan ah kuwa dulman weyneeya dadka noocaas ah oo maamuusa mar weliba ogaada oo u fiirsada in waddanka la yidhaahdo afghanistaan uu hoy u yahay dadka dhibaataysan kani waa dalka shuhadada iyo dhaawacyada ma jiro guri ku yaalla afghanistaan oo aan murugo dareemin ma jiro guri ku yaalla dalkan ilaa wuxuu horay shahiid ama qof dhaawac ah ama qof xabsiga cadowga ku jira dhammaan dadka ku nool waddankan waa kuwa sidaa loo dhibaateeyey ee si wanaagsan ugu adeega oo weyneeya oo maamuusa allana maanta guusha ayuu gacanta idiin geliyey mana jiro qof filayey in sidan ay ku imaan doonto guusha ma jirin cid filaysay in sidan fudud lagu jiridsiibi doono fasahaadka iyo shartii uu gumaystuhu ku bayray dalkan laakiin markii uu dhammaaday gumaystaha jarriimo weliba ayaa dhammaatay shar welibana way qarsoontay alla ayaana ku mahadsan dhammaan arrimahaasi waxay ku dhaceen kaalmada allaah alla ayaana guulaystay haa alla ayaa ka guulaystay ee alla u mahdiya una sujuuda muslimiintana u naxariista gumaystuhu wuxuu gaboodfalla ba'an u geystay dadkan ku dhowaad afartan iyo shan sanno dadkan waa la dulmiyey way barakaceen way dhibtoodeen waxaana la gaaray wakhtigii dhaawacyadooda la dhayi lahaa ee aan u adeegno dadkan allana aan weyddiisanno inuu noogu kaalmeeyo inaan dadkan u adeegno adduunkooda iyo aakhiradooda marka hore u adeega diinta oo carruurtooda bara diinta allaah bara cilmiga bara islaamnimada qof kastoo idinka mid ahna waa inuu qaataa mas-uuliyaddaas ah in loo adeego diinta islaamka tallaabada labaad waa inaad u adeegtaan adduunyadooda oo aad siisaan adeegyo dhaqaale oo aad dhoortaan hantida muslimiinta oo aad gaarsiisaan dadka mudan sida agoommaha iyo fuqurada waa inaad u kurgashaan xaaladda dadka fuqurada ah alla waxaan weyddiisanaynaa inuu noo daa'imiyo xorriyadan muslimiintana ku sugo diintan أيها الإخوة ادعوا لمسؤوليكم ولولاة أموركم في صلواتكم ادعوا, ادعوا لهم هكذا اللهم ثبت مسؤولينا وارزقهم الاستقامة في تحكيم النظام الإسلامي في البلاد walaalayaal salaadaha iyo sujuudda ugu duceeya dadka mas-uuliyaddiina haya oo dhaha sida tan allow sug madaxdeenna kuna toosi inay shareecada islaamka ka hirgeliyaan waddanka jacaylka mansabka iyo adduunyadana qalbigooda ha gelinin rabbiyow ilaahow colaad iyo xaasidnimo yuusan qalbigooda u gelin kuwii iyaga ka horreeyey ee mu'miniinta ahaa qalbigoodana waxaad gelisaa jacaylkaaga jacaylka diinta iyo caddaaladda iyo jacaylka inay u adeegaan shareecada islaamka iyo dadka muslimiinta ah anigana sidoo kale waxaad iigu ducaysaan inuu igu toosiyo xilka aan idin hayo waxaan kitaabka addurul mukhtaar ka akhriyey culimmaduna way fadhiyaane inay waajib ku tahay raaciyada inay u duceeyaan hoggaankooda iyo madaxdooda kelimadda ah waa waajib ayaana ku timid waxayna ka dhigan tahay inay waajib tahay in loo duceeyo imaamka qofkii aan u ducayninna wuu dembaabayaa si la mid ah sidaad ugu ducaynaysaan waalidiinteenna oo aad u leedihiin allow u dembidhaaf waalidiinteenna waa inaad dhahdaa allaah qalbiyada gadgadiyow ku sug quluubta madaxdeenna jacaylka diinta jacaylkaaga iyo daacadaada amiirkeennana xaqa ku sug oo qalbigiisa geli jacaylka caddaaladda allama qadaree haddii quluubta madaxda ay dhinaca kale aaddo maadaama khudba jimcaha ugu duceyno abuubakar assadiiq cumar cuthmaan cali labada xasan iyo xuseen iyo faadima binti moxamed sala allahu calayhi wasallam dhammaantood allaha ka raali noqdee radiyallaahu canhum iyagoo weliba ka mida tobanka jannada loogu bishaareeyey annaga ayaa kaga baahi badan ducada ilaan waxaan nahay hoggaan jira wakhti aakhiruzamaan ah oo waxaan nahay kuwa taag daran oo liita marka laga hadlayo cilmiga alla ka cabsiga sidaas darteed ma awoodno inaan tallaabo qaadno iyadoo aanay muslimiinta inoo ducaynin mas-uuliyiinta oo dhammi ugu duceeya inuu alla toosiyo xaalkooda ikhlaasna ku arsaaqo quluubtoodana alla ku sugo diintiisa iyo daacadiisa haddii ay quluubtooda mar keliya isgediso waxaan la kulmaynaa masiir halis ah oo foolxumo badan sidaba horey u dhacday allaha barakeeya kulankiinna ugu dambayntii waan idiin hambalyeynayaa dhammaantiinna culimmada iyo hoggaankana waan u hambalyeynayaa dhammaan reer afghanistaan iyo muslimiintana waan u hambalyeynayaa gunta hoose ee qalbigayga ayaan idinkaga hambalyeynayaa allaha barakeeyo dhammaan ka soo qaybgalayaasha kulankan iyo munaasabaddan allaha barakeeyo muslimiinta ku nool daafaha dunida alla u weyddiiya inuu faraj siiyo walaalihiinna muslimiinta filistiin allow reer filistiin sii guul degdeg ah oo ay kaga xoroobaan daalimiinta alla waxaan weyddiisanaynaa inuu falistiin xoreeyo sidaba uu afghanistaan u xoreeyey alla waxaannu weyddiisanaynaa inuu reer falastiin ka dulqaado dulmiga yahuudda oo uu xoreeyo masjidul aksa iyo beytulmaqdes oo aan goobjoog ahaanno furashadiisa iyo guusha muslimiinta alla waxaannu weyddiisanaynaa inuu yahuudda ciqaabo ciqaab xanuun badan sidaba uu horay u ciqaabay fircoon namruud iyo reer caad allow ka xafid dhammaan muslimiinta caalamka dulmiga daalimiinta ma doonayo inaan wakhtigiinna intaan ka badan idinka qaato waxaan rabay inaan idinla wadaago farxadda maalintan aad baana ugu faraxsanahay kulankiinna iyo inaan idinla kulmo guriga waxaan uga soo baxay anigoo ajar niyaysanaya niyadda ah inaan ka qayb galo kulan ay muslimiintu leeyihiin oo aan ka soo duceeyo kulankaas waa intaasoo alle iga aqbalo ducada alla waxaan weyddiisanaynaa inuu ducadeenna ajiibo qalbigiinna alle ku soo xaadiriya oo barya wuuna idin ajiibayaaye maxaa yeelay kulankiinnu waa mid barakaysan gacmaha mas-uuliyiintan alla khayr badan ha ku keenno alla ha idin dhowro hana idinka xifdiyo fidno weliba mas-uuliyiintiinnana ha ka ilaaliyo fitanta adduunyo alla waxaannu weyddiisanaynaa in muslimiinta caalamka oo dhammi ka ilaaliyo fitanta wa aakhiru dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin واخر دعوانا ان الحمد لله والسلام عليكم ورحمه الله